beeraleyda qaxootiga ee ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhabaya waxaa soo wajahday biyola-aan iyagoo sheegay in biyola-aantan saameyn fara badan ay ku yeelatay dalagyadii kala duwan ay ku abuurteen beeraha ay ka samaysteen gudaha iyo weliba sidoo kale duleedka xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab waxay sheegeen in biyola-aantan ay saameyn fara badan ay ku yeelatay dalagyo kala duwan oo xilligan joogay xilligii ay gu'i lahaayeen islamarkaana ay u suuqgeyn lahaayeen suuqaqa ku yaala xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab intii aan ku sugnaa beeraha ay ku leeyihiin duleedka xerada qaxootiga xagar dheer islamarkaana masaafo dhan laba kilomitir ay beerahan ka samaysteen ayaa waxay indhahaygu ay qabanayeen dalagyo kala duwan sida yaanyada mooska liinta iyo weliba sidoo kale dalagyo kale oo markaasi oon ba-anu ka muuqdo waxay sheegeen in dadaal fara badan iyo xoogba ay geliyeen sidii ay beerahan u intifaacsan lahaayeen balse biyola-aantan ay saameyn ku yeelatay islamarkaana ugu badnaan hal saa ay biyo helaan taasi oon ku filayn dalagyada kala duwan ee ku abuuran halkan qaar ka mid ah beeraleyda qaxootiga dhadhaab uu la hadlay v o a ayaa waxay oga warameen saameynta ay ku yeelatay biyola'aantan den maxamed ber tacabkii oo la rabay mala mala qaban karo si ma ballaarin kartid macnaha sidaa rabta uma shaqaysan kartid biyaha waa yaryihiin biyaha aad iyo aad ba u yaryihiin biyaha sidii la rabay marka dhibaatooyinka aad ku qabtaan maxay yihiin biyaha dhibaatooyinka dee biyaha waxaa waaye saac unbaa lagu siinaya saacna dee beer laguma laguma tacbi karo saac iyo saac galabtii ah unbaad leedahay bes ama nus saac nus saac galabtii ah nus saac galabtii subaxii ah intaasaa leedahay oo adiga lagu siin karaa bes marka caqabadaha ugu badan idin haysta ma dhanka biyola'aanta caqabadaha ugu badan waxaa waye xagga biyaha iyo xagga maaragta maaragta biyahan oo daadka iska imaanaya oo ayagana oon fariin lahayn oo xukun aan lahayn ayagana in lala xakameeyo oo ayaan u baahnayn ayagana oo sida xilliga sida daarta ama guga markii la galo oo kale ah waxaan kor taagannahay mid ka mid a dalagyadada abuurteen gaar ahaan waxaa ii muuqda yaanyada sidoo kale liinta waxaa kaloo ii muuqda moos marka dhammaantood waxaad moodaa inay ka muuqato saameyn dhanka biyola'aanta marka ma idinku adkaatay inaad sii wadaan abuuridda dalagyada waxaad bilowdeen yaanyo inaad ku abuurteen oo markaasi cusub aad iyo aad waxaa waye biyaha yaanyada marka tacabto waxay u baahan tahay biyo joogta ah ood adiga maaragta aad sii wadayso tacabkaadii ood kusii ballaarin lahayd ayadii oo mar labaad mar saddexaad biyo u baahanayso adiga waxay u baahan tahay biyo ayaga qaas u ah inay hesha muhiim ahayd wart marka hore marka taasi hayada ayadana ma hayno hadda magarate marka maxaa kugu dhaliyey adoo xero qaxooti jooga markii hore inaad beeraley noqoto wallaahi camal kale ana hadda aan garanayo ma lahayn waxaan igu dhaliyey camal hadda maanta oo aan shaqo kale aqoon malihi oon ku shaqaysto tacab soomaaliya markaan joogay waxaan ku shaqaysan jiray beer haddan ma halkaa markaa imaadeen aan carruurteeda imaadeen ayadana camal kale aan waayin ilmihii waxbarasho ay u baahan yihiin marka inaan dhul aan dhul beerto oo taas ayaa igu kaliftay biyola'aantan idin soo wajahday haddaad tihiin beeraleyda qaxootiga ah ma kala hadasheen hay-adaha samafalka waxaan ognahay hay-adda u n h c r oo markaasi caawinaysa hay-adda maxalliga ee faa'iida in haamahan biyaha haatan beerahaad ku waraabinaysaan ay idiin sameeyeen marka ma u sheegteen dhibaatada dhanka biyola'aanta idin soo wajahday ha taas way jirtaa qorshahabaa marka hore iska yaraaba oo qorshaha marka hore biyaha beeraha loo gaaray mid ku filanba ma aheenba marka iyada wax way qabatay hay-adda alxamdulilah laakiinse waa way xogaha waan wayar yihiin sidaan rabnay ma aha waxaan rabnay in naloo bariyaa naloo ballaariyo oo biyahaas beerta ama biyo qaas aan ceel beertana looga qoda aan baraag naloo sameeyo oo beerta ku filan beertale ku filan aha marka markay timaado qof xero qaxooti jooga oo beeraley noqday maxay noloshiisa ka bedeshay wallaahi aniga hadda kulley beerta horta waxyaabo badan baan ka faa'iidnay hadda waxyaabihii dalaga hadda laga helo haba iska yaraadaane laakiin waa iskaga noolnahay in dad badan baa beerta ku joognaa dadka ayagada waan wada qaybsanaa alxamdulilah hadda waa nagu filan tahay laakiin haddii aan balaa aan sii ballaaran lahaynna inay kasii ficnaan lahayd aan u malaynaya insha allah markii laga tago dalagyadan ka dhawaajiyey sida yaanyada liinta mooska maxay tahay dalagyada kale ku abuura dalagyada waxaa ka mid ah muuska ka mid ah sukumaha ka mid ah liinta ka mid ah mooska ka mid ah wax qasab wax la yidhaahda jirtaa ka mid ah baamiya la yidhaahda baamiya ka mid ah okrana waa la yidhahda isago intaas dalag waa badan yahay dalag waa badan yahay aad iyo aad wuu badan yahay dalag waxaad ka dhawaajisay quwax qasab inaad ku abuurteen beerta marka ka warranka deegaan ahaan waxaan ognahay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab cimilo aad u kulul bay ku yaalaan marka ka warran suu ku baxaya quwax qasabka quwax qasabka biyo joogto u baahan yahay isaga naftiisa ma haysto sidii ku filneed ma haysta sidii ku filneed ma haysta isaga waa waa dirqi bixiskiisa hataa bixitaankiisa hataa waa daqri dirqi waaye sidii la rabay ma haysto ma haysto marka beerta muddo intee dhan baa loogu talagalay in dalagyadan ay biyo helaan xilliganse muddo intee dhan baad biyo heshaan wallaahi dalaga hadda waa kala maaragta kala biyo badan qaadasho badan yahay dalag waxaa jira oo saddex bilood ku filan ku eg waxay kadibna aad goosanayso dalagna waxaa mustaqbal sida muuska oo kale liinta oo kale waxay u baahan yihiin biyo joogtaa inay helaan markaasaad ka noolaan kartaa waa aygana marka biyola-aantan idin haysa hadday sii socoto saameyn inta leeg bay ku yeelan kartaa dalagyadan kala duwaneed beeraha ku abuurteen wallaahi waxay u dhowdahay in maaragta nin oo waxaa waye qof xanuunsanaa oo daawadii uu rabayna aan helin oo kaleu noqonaya marka waxay noqonaysaa in aad nolol liidta aad iskaga noolaataa suuro imaanaysa taasaa imaanaysa daa'ud xuseen aadan baan yidhaha magaca walaal biila gacan mahadsan baadna haysataa marka waa u jeedaa biyaha haamahaan yarkaa meesha noo saaran beeb yaraa ku xiran meeshana hadda biyaha hoogaha yar lagu warwaraabiya dhulkan kale waa u jeedaa waa iska abaar marka biyaha waa inagu yareen biyola-aan mahadsanaan haysataa marka saamaynta ugu badan idin ku yeelta maxay tahay biyola-aanta biyola-aanta waxay nagu saamaysay dalagyadii inaga abuurnayba qaar had waa ujeedaa oonay u dhimanaysaa waa kaa dhulkaa waa ujeeday biyo la-aanaa u dhintay dalagan dhulkaan oo dhan markii hore biyada waa abuuri lahayn ilaa kan waa tacbi lahayn haddaan biyaha oo nagu filan aan helno marka biyo intee dhan baad maalinkii heshaan biyo yar baa biyo yar baa nala siiyaa galabtii soddon daqiiqa yaa nala siiyaa gelinkii horena soddon daqiiqa yaa nala siiyaa axmed nuur maxamed cabdulaahi iyo gol v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab